الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وكام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فصل أسباب سجود السهو أربعة سجود سهو سببها كأنه إي أسباب تيسو arbacatun afar wey alawalu kan koobaad tarku bacdin bacdi laga taga weeye min abcaadi salaad tarku bacdin bacdi ka tegidiisa weeye min abcaadi salaati ka mid a ow bacdi lbacdi bacdigaa qaar ka mid ah oo laga taga wey abcaad waxaa la yidhahdaa sunnooyinka qayb ka mid ah oo sunnada salaada yaa abcaad iyo hay-aad bay noqotaa sunanu salaad abcaad waxaa la yidhaahdaa wixii sujuudu sahwi lagu kaba haddii laga tago haddii laga tago sujuud sahwi lagu kaba abcaad baa la yidhaha matalan atixiyaadka hore qunuudka salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo salliga ahalka qunuudka ku jira iyo waxyaalaha lamidka ah ilaa toddoba iyo meelaha la gaarsiiyaa abcaad baa la yidhaha oo wax haddii laga tago sujuudu sahwi loola imaanayo waxa haddii laga tago aan sujuudu sahwi loola imaanaynin hay-aad baa la yidhaha hay-aad waxyaalaha salaada quruxdeeda ah waa hay-aadka ay fara badan yihin ilaa shan iyo toban meelaha marka abcaashaas haddii mid ka mid a laga tago sujuudu sahwi baa loola imaanay matalan atixiyaadkii hore ayaad ka istaagtay sujuudu sahwi baad loola imaanaysaa markaa salaada dhamaysa kadib weeyo maxalkiisu alawalu sababka koobaada sujuud sahwa keeno tarku bacdin bacdi ka tegidiisa weeye min abcaadi salaad ka mid ah aw bacdi lbacdi saasuu dhihi jiraa male bacdu bacdiga aw ilbacdi buu yiri aw bacdi lbacdi yacni atixiyaadkao dhan kamaadaba tegin waxbaad ka tagtay qunuudkao dhan kamaada tegin qaybaad ka tagtay athaani ka labaad ficlu maa yubdilu camduhu walaa yubdilu sahwuhu idaa facalahu naasiyan wax haddaad kas u yeesha salaada burinayo haddaad hilmaan oo la timaadana aan salaada burinayn idaa facalahu naasiyan hadduu hilmaan u sameeyo haddaad hilmaan u samayso marka sujuudu sahwi baad oola imaanay sujuudu sahwi baad oola imaanay wixii kas haddaad u yeesha salaada burin lahaa hadduu hilmaan kaaga dhaco salaada kuma buraysaa lagu leeyahay sujuudu sahwi baad ooma imaan athaani ka labaad oo waxa sujuudu sahwa keena ah ficlu maa yubdilu camduhu waxa kaskiisu uu salaada burinayo walaa yubdilu sahwuhu sahwigiisu uun salaada burinaynin sahwigiisu uun salaada burinayn wax badan baa ka mid a waxa oo haddii uu hilmaan kaaga dhacayno salaadu kaaga buraynin masalan ziyaadatu rugni haddaad la timaado sahwigiisa salaada ma buriyo laakiin haddaad kas u yeesho salaadda waa ku buraysaa salaamtoo kale haddaad kas oo la imaato salaadda way ku buraysaa laakiin hadduu hilmaan kaaga yimaado salaada kuma burayso waxa haddaad kas u yeesho salaada burinayo haddaad hilmaan u samaysana aan salaada burinayni idaa facalahu naasiyan hadduu hilmaan u sameeyo sujuudu sahwi ba oo la imaanaya athaalidu ka saddexaad oo asbaabtii ka mid a sujuudu sahwiga naqlu ruknin qowliyin ilaa gayri maxallihi rukni qowli ah oo la raro weeye ilaa gayri maxallihi maxalkiisa meel aan ahayn loo raro marka rukniga qowliga waxaa ka mid a arkaanta qowliga waxaa ka mid a faatixadaa ka mid a atixiyaadkaa ka mid a meeshiisi meel aan ahayn haddaad ku akriso meeshiisina waa kusoo akrisa maxalkiisii markaad ku akriso salaadu waa sax way ansaxaysaa haddaad laakiin maxalkiisa ku akrinin inaad u noqotay noqoni rugniga marka ilaa kayri maxali haddaad ku akriso sujuudu sahw baad oola imaan naqlu ruknin qawliyin rukni qawli ahoo la raro weeye ilaa kayri maxalihi meeshii lagu aqrinaya meelaan inaad ku akriso wey alraabicu kan afraad oo sababihii asbaabtii sujuud sujuudu sahwi keenaysa ka mid a iqaacu ruknin rukni dhicidiisa weeye ficliyin maca ixtimaali ziyaada ziyaado ixtimaalkeediiya lala qabo yani suurtagalnimadeeda ziyaado suurtagalnimadeeda masalan salaada yani cadadkeedii ragcadihii cadadkoodii baad ku shakisay saddex markaad maraysay ama afar markaad maraysay yaa waxaad ku shakisay ma tii afraadba mise waa tii saddexaad markii saasoo kale shakigaa kugu yimaado yaqiintaad qabsanaysaa yaqiintuna waa tirada yar saddex inay tahay baad haddaad saddex iyo afar ku shakiso saddexdaad ka dhigaysaa tiradii marka mid afraad baad ku daray ragcaddaas afraadee aada ku dartay in ziyaado ay tahayna waa muxtamil oo afartii tii hore afar ay ku ahayd ziyaado inays ahayna waa muctamil oo markiiba aad saddex joogtay oo hadda tii afaraad ay tahay marka rugnigan hadda aad samaysay maadaama shaki intuu ku galay aada yaqiintii qabsatay oo tiradii yareed aada qabsatay ziyaadada ta hadda aad la timid waxaa weeye waa ixtimaalu ziyaada iqaacu ruknin ficliyin maca ixtimaali ziyaada maalan labadii sujuudood ma tii labaad ba mase tii koowaad baa ku sajis sujuud kale inaad ku darto wey tii koowaad inaad ka- ka dhigto unbay noqoni marka midkaa labaadee aada ku darayso waa ixtimaalu ziyaadu ixtimaala inay ziyaado tahayna waa muctamil inuus ahayna waa muctamil taana waxaa keenayso yacni waad la imaanaysaa markaad ku shakiso yaqiinta baad qabsanaysaa tirada yar baad qabsani markaad ziyaadiso ood ku darto kii kale marka muxtamil weeye sujuudu sahwi inaad oola timaado wey sujuudu sahwi baad oola imaanaysaa marka marka afartaas sababood yaa keeno sujuudu sahwiga faslun abcaadu salaati sabcatun salaada abcaasheedu waa toddobo yacni sunnooyinka abcaasha la yidhaahdo oo sunanu salaad baa hay-aad iyo abcaad bay noqonayaan baa nini abcaad kuwa lagu magacaabo marka waa toddobo atashahud alwal ataxiyaadka koobaad waquu- waqucuuduhu fadhigiisa wasalaatu cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam fiihi fi tashahud alawal ataxiyaadka hore salliga nabigu ku jiro wasalaatu cala alaal fiihi fi tashahud salliga aalka oo fi tashahud alakhiiri dhe fi tashahud alakhiir ataxiyaadka dambe ahade walqunuud wasalaatu iyo wasalaamu cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam fiihi fi lqunuud wa aalihi iyo wa saxbihi wasalaatu cala alaali wa cala saxbihi oo fiihi fi lqunuud waa toddobadaa markaa toddobadaas waxaa la yidhahdaa abcaad baa la yidhahdaa abcaadu salaad waa sunnooyinka markii laga tago sujuudu sahwi loola yimaado sujuudu sahwi loola yimaado haddii aad ka tagtana salaadu marka hadday ka maqan tahayna salaadu kuma burayso oo dee waa sunno laakiin waa sunno markaad ka tagto aada sujuudu sahwi oola imaanayso ama kad o kas oga tag ama kama oga tag mid kastaba ha noqotay haddii laga tago sujuudu sahwi baad oola imaanaysaa wey faslun tabdulu salaatu biarbaca cashrata khaslatan salaadu way burtaa afar iyo toban shay bay ku burtaa mubdilaatu salaad waxyaalaha salaada buriyo waa muhim sida shuruudda iyo arkaantu salaadu ay muhim u tahay muhimka saddexaad waxa weeye qofku inuu barta laasimka waxa salaada burinaya suu oga ilaaliyo suu isaga ilaaliyo waxa salaada burinaya waa inuu yaqaano qofku wey marka salaada waxa buriya waa afar iyo toban shay mubdilaatu salaati salaada waxa buriyo tabdulu salaatu salaadu way buraysaa biarbaca cashrata khaslatan afar iyo toban khislo ayay ku birtaa afar iyo tobankaas waa mubdilaatu salaad baa layidhaha wixii salaada burinaya bilxadasi bay ku buri salaadu salaada qofka isagoo ku jira hadduu xadas ka yimaado waa wixii weysada jebinaya Hadda weysada hadday jabto salaada dahaara shardi waa hayde salaada waa buraysaa bilxadasi bay ku buri weysadii baa ka jabtay way buraysaa salaadii wa biwuquuci nijaasa nijaaso dhicitaankeed bay salaada ku burtaa in lam tulqa xaalan markiiba haddaan la tuurin nijaasadu laba unbay noqon inay qoyan tahay iyo inay angegan tahay qofka asagoo salaado ku jiro nijaasa kusoo dhacday hadday qoyan tahay salaada way buraysaa laanna ma suurtageli karta inaad nijaaso qoyan waa kugu hallowday oo kugu dhacday in la iska tuuro ma suurtagelayso salaadii way buraysaa waa inaad nijaasadaas iska dhaqdo hadday nijaasadu angegan tahay salaadii markii markaa qofka asigoo ku jira nijaaso qalalan baa kusoo duldhacday jirkiisii meel ka mida badankiisii meel ka miday kusoo dhacday markiiba uu iska tuuray min kayri xamlin in lam tulqa xaalan min kayri xamlin isagoon xumbaarin oo si yani gacanta saa ugu soo qaadine aan sidaa dhihin ayuu iska riday maalan meeshay saarnaybu saasoo kale iska yidhi marka way ka dha way ka duushay marka markiiba hadduu iska rido salaaddu markaa kama jabayso laakiin hadday kusii nigaato xaamilu nijaasuu noqonaya wax yar hadday markaa nijaasadaas sii dul saarnaato salaaddii waa ka buraysaa markaa salaaddu waa ka buraysaa wa biwuquuci nijaasati bay salaaddu ku burtaa in lam tulqa haddaan la tu la ridin xaalan markibo min gayri xamlin ayadoon la qaadin dee markiiba waa iska qaaday laakiin haddaad qaadana xaamilu nijaasa tahay un markay ku saarnayd xaamilu nijaasaad noqon lahayd hadday kugu sii baaqi ahaato haddaad soo qaadana dee xaamil baad noqotay haddana way buraysaa salaada markaa wankishaafuulcawrati cawradiioo faydantay salaadu ku buri in lam tustar xaalan markiiba haddaan la asturin cawradii yani qofku markuu tukanayo cawratu rajuli maa bayna sura warugba we wa cawratu lxorati yani almar'atu alxora cawradeedi jamiicu badaniha ila alwajh walkafayn soo ma marka intii loogu talagalay salaada inay qarsoonaato cawradii hadday faydanta markaa salaada adoo ku jiraya meel cawradii ka mid a ayaa faydanta oo ninka xudunta iyo labada low inta udhaxayso yaa waajiba inuu asturo soo maha haddii salaada asagoo ku jiro xudunta iyo labada jilib ama labada low inta udhaxaysa meel ka mida ay faydanto waa cawradii oo soo faydantay salaada dhexdeeda gabadhuna waa jamiicu badaniha ilaa wejiga iyo labada kaf mooyaane wejiga iyo labada kaf bas intaa basaa loo ogolyahay jirkeeda kale o dhan hadduu meel kasoo fanaado xataa lugta calaacasheedaba ha noqoto salaadii way buri in lam tustar xaalan markiiba haddaan cawradii la asturin meel baa faydantay markiiba haddaan sidaa loo qarin way buraysaa salaada laakiin markiiba haddii la qariyo salaaddu ma burayso maradii buu markiiba sidaa ugu jiiday ama maradii ka dhacday buu markiiba sidaa u qabsaday markiiba haddii la asturo waa sax weeye markaa salaadii laakiin haddii cawradaas sii muuqato wax yar salaaddii waa buraysa lianna satru lcawra waa shardun bisixati salaad shardi buu u yahay salaada asixiddeeda waa ina cawradu asturan tahay wey waa ina cawradu asturan tahay marxaba marka caw- salaada dhexdeeda in jirkaaga meel ka mida uu soo banaanaado waa inuu qofku iska ilaaliyo markuu tukanayo wey iska haddii kale salaada waa ka buraysaa wey wanudqi bixarfayni aw xarfin mufimin camdan iyo salaada ku burtaa laba xaraf haddaad ku hadasho haddaan doorjaa wax macnaaba laga garanin laba xaraf wax macnaaba yaan laga fahmin salaada wuu burinaya min baa tiri min min hadda waa laba xaraf macnona kuma tusinaya salaada way ku buri lam waa laba xaraf wax macno ku tusinaysana male salaada way ku buri aw xarfin mufhimin camdan hal xaraf ahoo mufhimuu ku hadlay camdan kas buu ugu hadlay qi buu yidhi qi ama ci a saas halkaas xarafka waa hal xaraf laakiin waa xaraf mufhima wey macnuu fahamsiinaya qi ilaali wey cina weele wey xifdi wey hal xaraf oo mufhima hadduu ku hadlo salaada way buri camdan kasna ugu hadlo marka qofku nudqiga uu ku hadlay hadduuse camdi ahayn salaada ogama burayso laakiin camdi hadduu ugu hadlo kas way buraysaa salaada waxyaalo waxaa jira oo yani oo yani qofka wax ka soo baxay haddii xataa uu xaraf ka muuqanayo xaraf hadduu ka muuqdo maalan waxaa ka mid a tanaxnuxaa ka mid a waxaa kutubta ay diidaan haddii laba xaraf uu kasoo daahiro ama yani macno laga karto inuu salaada burinayo tanaxnuxa idoo kale dadka qaar baa ku yidhahda ayagoo salaada ku jira odhanaya daas laba xaraf haddii macnahe daas haddii la fasiro laba xaraf meesha ay ka soo baxaan salaadda kaa buraysaa way kaa buraysaa waa inuu iska ilaaliyo qofku markuu tukanayo tanaxnuxa waa inuu iska ilaaliyo ya waxyaalo badanna waxaa jira salaadda ama kaa burinayo ama hataa khushuuca iyo hay-ada salaada anfinayo anfinayo daas iyo sida iyo waxyaalaha uu qofku waxyaalaha uu badan uu samaynayo waxaa jira khushuuca anfinayo markaa salaada tukanayso hay-ada salaada inaad ilaalisaa la doonaya xarakaadka iyo shanqarta farada badan iyo aada ilaaliso a iska ilaalisaa la doonaya wabilmufdiri camdan wabilmufdiri wixii waxaa furinaya camdan kasoo afurinaya yaa salaada burinaya wax haddaad yani soonka kaa burinaya wixii soonka kaa burinaya salaaduna kaa burinaysa wabilmufdiri camdan walakli lkaiiri naasiyan cunidda badan waxbaad cuntay salaadu dee hay-ad bay leedahay maalan hilmaankoo kale haddaad hilbaan wax ku cunto oo kale cuntadan iyo waxay soonka kuma burayso laakiin salaadda way ku buri sababta waxaa way salaaddu waxay leedahay nidaam iyo hay-ad gaar ahoo qofku inuuna hilmaamin baa u badan inuu qofku salaad isagoo tukanayo wax iska cuno yacni waa hay-ad aan la hilmaami karin soonku laakiin hay-a khaasa ma laha de waad sooman tahay un laakiin caadigaaga baad iska tahay waad iska soconaysaa waa fadhiisanaysaa intaad tegaysaa marka waa inaad hilmaanto waa u dhowdahay marka kale marka kalooda soomanay waxba kagama duwanin laakiin salaad qof ku jiray qof aan salaad ku jirin waa laba kala duwan qofku marka asagoo salaad ku jiro inuu cunto u dhaqaaqo ama cabitaan u dhaqaaqo waa wax naadira taas naadiraho de qof aan qalbigiisaba joogin de soo ma taas marka salaad way ku baraysaa salaad kuma jirti markaas ya marxaban marka waxyaalahan kaleeto xataa yani kas haddaad u yeesha kaa burinayo soonka maalan sankood wax iska gelisay iyo dhegtood wax gelisay iyo waxyaalaha noocaas oo kaleta de salaadana wuu burinaya qof tukanayaa tahay haddaa iska iska meelaha iska jujuqaysato taasna dee salaad ma aha qol salaada waa inaad hay-adeeda iyo nidaamkeeda inaad ilaalisaa la doonaya bilmuftiri camdan walakli lkaiiri naasiyan cunitaanka badan naasiyan way ku buraysaa salaadu cunitaan yar iyo cunitaan badan ba salaada way ku baraysa haddaa wax cunto waxyaalaha yani wax hataa macaanoo yani aada cuntay oo marka aad yani un cuntada xataa waxaa noqonayo iyo cabitaankaas waxyaalahaas aad cuntay oo macaaniyo haddii afkaaga waxaa kusii haray aada laqdo ama waxyaala aad cuntay wixii kuusoo haray ee ilkahaaga ku jira iyo wixii baa afka kuusoo galo iska cuntay waa cunitaan de waxaas waxaa la rabaa salaada intaada gelin aad ka luqluqato oad ka cadeeto xoogaa aad yar iska iska dhamayso wax yar aad iska dhamayso noqonaysaa wa halaata xarakaatin mutawaaliyaat walow sahwan saddex xarako oo xidhiir ah walow sahwan hilmaanba ha kaaga dhaxdo saddex xarako oo xidhiira haddaad samayso hilmaanba aad u samaysida salaadda way ku burin ka dhaqdhaqaaqa waa inaad iska ilaaliso marka salaada yani aduu qofku gacanta dhaqaajiyo haddana dhaqaajiyo lugtana dhaqaajiyo way ku buraysaa salaada way ku buraysaa ka dhaqdhaqaaqa farada badan aada yani dadka inta badan dhibaatada waxa u keena waxaa ka mid a dhaqdhaqaaqa ka mid a yaana qofku markuu tukanayo waxaa la rabaa acdaadiisa iyo xibnihiisa o dhan inay xasilaan baa la doonaya khushuuc baa xarakaadka inuu iska ilaaliyaa la doonaya lakiin hadduu maanta o dhan iska dhaqdhaqaaqayo qofku kolo beel iska qabsanayo ya salaada way ku buraysaa waxaas wa halaata xarakaatin mutawaaliyaat inay xiriiraan baa shardi saddex xarakoo xiriira way hadduu kala googooyo salaada kuma burayso wuu dhaqaaqay markaa haddana wuu xasilay haddana wuu dhaqaaqay taa salaada kuma burayso laakiin saddex xarakoo mutawaaliyaada way kaa way midka salaada burinaya walow sahwan walwasba wlwahbati alfaaxisha wa bilwahbati alfaaxisha wuu booday qofku bootin weyn buu booday bootin foolxun yacni wax yar una wax yar hadduu yar dhaqdhaqaaqa un lama rabo laakiin dhaqaaq weyn oo la garanayo oo yani waxbaa ka nixiyey ama waxbaa taabtay salaadaasoo ku jiro kaasuu booday way ku buraysaa salaada walwahbati alfaaxisha bootin foolxun wey yani hay-adii salaaduu goynayaaba de bootintaas foosha waxay goynaysaa salaada hay-adeedii iyo nidaamkii gaarka haya ay lahayd wadarbati lmufrida darba waxbuu ku dhuftay qof buu wax ku dhuftay Ah, darba waa dhufasho gacantaada oo keliya ha noqoto ama shay ga- kugu jira gacanta ha noqotee haddaad yacni darba almufrida oo xoog ah salaada dhexdeedii buu qof la sii daayay dharbaaxo ama wax ku ku dhuftay waa buraysaa salaadu wa ziyaadatu ruknin ficliyin camdan rukni ficli uu ziyaadiye kas buu ziyaadiye yacni sujuud ziyaada oo kas ah الركوع زيادة أو كسا يعني ركن فعلي مكس زيادة صلاة وكبر والتقدم على إمامه بالركنين فعليين والتخلف بهما بغير عذر يا صلاة كبر لبا الركن أو فعلي يو إمام كيسي كلا هرمري بغير عذر بغير عذر تو يعني تخلف كومبا يكيني كرتا wax taqadumka cuduraho kuu keeni karaa ma jire imaamka maxaa loogu talagalay in la daba socdo innamaa jucila alimaamu liyutama bih saasuu xadiidku ah imaamka waxaa loogu talagalay in lagu daydo faidaa rakaca farkacuu waidaa sajada fasjuduu yacni imaamka inaad daba socoto ood ku dayato yaa imaam imaamnaba loo sameeyebo imaam uu ku yahaybo marka haddaad laba rugni kala hormarto adigii baaba imaamada imaamkii oo taagan oo weli qirada akrinayuu rukuucay wuu ictidaalay sujuud buu usii socdaa salaadda waa ka buraysaa kaas Ah, laanna imaamkaagi baad laba rugni baad kala hormartay wataqadumi calaa imaamihi biruknayni ficliyeyn watakhallufi bihimaa bigayri cudrin laba rugni buu la gadaal maray imaamkii kala hadla bigayri cudrin bigayri cudrin oo cudurka maxaa ka mid a يعني سرعة قراءة الإمام وبطء قراءة المأموم إمامك وانين قراءة فضط مركبة آه. مأمومكنا وانين عرب علسو آه. وحبوا انتو فاتحة أغرنا إمامك تكبر سجود بو سيسعدا فما والركوعي واعتدالي سجود بو هابتي نكا ولي واتاقي مركا hadduu cudurkiisu yahay cudurkaas bicudurin hadduu yahay oo cudurka maqbuulka waxaa weeye hadduu imaamka aada u degdeg badan yahay maamuumkuna qiro culus yahay xoogaa labada rukni waa loogu cudur daarayaa saddex rukni oo dheer dheer markuu kala hormaro markaas imaamku waa maamuumkaas waa inuu imaamka ama ka goosto ama ruknigaa kale ee markaa uu ku jiro iyuu ku waafaqayaa laakiin intuuna saddex rugni kala hormarin wuu daba soconaya markuu imaamkii rukuucay oo ictidaalay oo sujuudda usii hoobanayay uu ninkaana soo rukuucay sujuuddii hore mid ka soo kacay sujuudda mid ku jiro asna sujuuddii buu soo galay wuu soo daba soconaya waa hadduu cudurkaas laakiin hadduu bilaa cudur yahay laba rugni inuu imaamka kala taaqo kala takhallufo lama ogolo waa kaa buraysaa salaada waa inaad imaamka raacdo waxaa la rabaa imaamka inaad raacdo oo aad daba socoto oo markuu rugnigan galo aad ka daba gasho mar rugniga markuu gelayana waad ka dambayni intuuna ka bixinna inaad soo gasho sida fiican waa sidaa mutaabacada wanaagsan waxa weeye imaamku markuu rugniga gelayana waad ka dambayni intuuna rugniga ka soo bixinna waad geli waad ka soo dabagelaysaa Ah. marka waad daba soconaysaa markaas waniyati qadci salaad baa salaada burinaya waxyaalaha salaada ku burta waxaa ka mid ah niyatu qadci salaad salaada inaad ka baxdaad niyoota mar haddaad niyoota salaada waa buraysa niyata qadci salaad salaada ka baxba hadday niyadaas kusoo dhacday oo niyaaso inaad ka baxdo waa burtay salaada wa tacliiqi qadcihaa bishay salaada ma ka bax goynteedii ka bixideedii baa wa waxbaad ku xirtay waxaa tidhi waa iska sii tukanaya nin baa meesha ku sugaya waa iska sii tukanaya anoo salaada ku jira hadduu igu yimaado waan ka bixi asaga ibaatankiisa maba sugaysaba salaada hadday kaa buraysaa haddaaba saas niyooto salaada intaad ku jirtay baad niyoota hadduu iigu imaado salaada waa ka baxaya hadday buraysaa salaada haddaaba marka horeba aad saas niyootana maba ku xirmaysaba laakiin markaa salaada xiratay kadib oo salaadu gashay kadib iyo waxaad niyootay hadduu waxaas iigu yimaado shardi baad ku xirtay waxaas hadduu yimaado waan ka bixi shardiga asagaa ma sugaysa salaada tacliiqa wixii aad ku xirtay ma sugayso hadday buraysaa salaada wataradudna waa la mid biqadciha salaada ka bixideedii ayuu ku taraduday wataradud fii qadciha waxbaa kugu yimid salaada dhexdeeda ma ka baxdaa iska dhamaysataa ka baxdaa waxba ha noqo noqona salaad kuma jirteed meeshaad aadi lahayd iska aad haddaba ya marka marba hadduu taradud yimaado wataradud fii qadciha waa buraysaa salaada afar iyo tobankaa shay waa mubdilaatu salaad baa la yidhaha salaada waxa burinayo waa inaad ka ilaaliso faslun alladii yalzamu fiihi niyat limaamati arbacun aljumca walmucaadatu walmanduuratu jamaacatan walmutaqadimatu fi lmadad salaadaha jamaacada lagu tukanayo imaamka iyo ma'muumka ma'muumka inuu ma'muuma yidhaahdo ama muqtadiyan inuu niyoodo waajib bay ku tahay lianna imaam buu raacayaa oo daba soconaya qofkan uu raacayo uu ku xiran yahay inuu mutaabacadiisa niyoodo waa waajib laakiin ma'muumku imaamku waajib kuma aha inuu imaama niyoodo waajib kuma aha waa sunno inuu imaama niyoodo laakiin hadduu imaamanta asaguna dhihi waayo oo niyoon waayo fadiiladii jamaacadu waayaya fadiilatljamaaca ayuu ku waayaya hadduu imaama dhihi waayo laakiin waajib kumaa salaada way ansaxaysaa salaaddu asaga way ugu ansaxaysaa afar salaadood imaaman inuu dhaha waa waajib jumcada oo jumca jamaaca unbay ku ansaxdaay mogtahay salaadahan kale yani fardina way ku ansaxaysaa jamaacana way ku ansaxaysaa jamaacada waa loo sunaya waa fadila ku sugan ama waa fardu kifaaye marka laakiin salaada jumcada shuruudeeda waxaa ka mid a arkaanteeda waxaa ka mid a in jamaaca lagu tukadaba de cadadka jamaacada waa laisku khilaafaya aimada cadadka ku kala duwan yihiin laakiin bishardi waa in jamaaca la helo marka de haddii uuna imaaman uusan dhihin jamaacadii ma helayo jamaacadii hadduuna helay jumcadii ma ansaxaysa de ma ansaxaysa marka jumcada waa inuu imaaman yidhaahdo waa inuu niyoodo waa waajib ko walmucaadatu salaada la soo celinayo salaada mucaadadaana waa inuu imaaman yidhahdo asagoo qofkii soo tukaday tukaday salaadiisii tukaday jamaaco kale waxay yidhahdeen natuji haddana marka asaga salaadii uu tukaday buu mar labaad soo celinayaa jamaacadan uu tujinaya waa inuu imaaman yidhaahdo wey waa mucaado wey salaada la soo celinayo walmanduuratu jamaacatan tii lagu nadray jamaaco ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan jamaaco tujiyaa waxaad ku nadartay inaad imaam noqoto ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan imaam noqdo on dad tujiyaa baadin soo ma haddee inaad imaaman tiraahdo wey taas waaba haddaamad hesho dadka aad tujin lahayd marka inaad imaaman tiraahdo waa waajib laana waaba nadar waa ku nadartay walmutaqadimatu fi lmadar jamcu taqdiimka roob markuu yimaado jamcu taqdiim baa la samayn karaa oo salaadihii yani casirkii iyo duhurkii casirkii iyo maqribkii iyo cishihii jamcu taqdiim bas aha la samayn karaa salaadihii la isku jamcin jiray taakhiir lama samayn karo shuruud buuna leeyahay jamcu taqdiimku jamcu shuruud buu leeyahay marka haddii shuruuddii si la helo oo jamaacadii maqribkii markii la yimid roob baa yimid masalan jamaacadii ma soo noqon karta markaa dadkii masaajidka jimcada cishaa usoo noqon lahaa roob baa jiro ma soo noqon karaan way jamcinayaan markaa salaadaas marka jamac almutaqadima fi lmadari jamcu taqdiimkaas madarka dartiis loo jamcinayana in imaaman uu yidhaahdo waa waajib afartaa meelood buu waajib yahay inaad imaama tiraahdo alladii midka yalzamu ay waajibayso fiihi fiigiisa niyat limaamati arbacun wey aljumcatu walmucaadatu aljumcatu jumcadii iyo walmucaadatu tii la soo celinayay walmanduuratu jamaacatan tii lagu nadray jamaaco walmutaqadimatu fi lmadar iyo tii yani madarka laga soo hormarinayay faslun shuruudu lqudwati axada cashara qudwada dayashada ama isku xirashada imaamka mamuunka imaamka uu ku xiranayo shuruudeedu axada cashara kow iyo toban wey kow iyo toban shardi baa laga rabaa qudwada ma'muumka iyo kudayashadiisa imaamka uu ku dayanayo waa jamaacada wey allaa yaclama budlaana salaati imaamihi ma'muumka markuu nin qofkan uu ku xiranayo imaamkan uu ku xiranayo waa inuusan ogaanin imaamka inay salaada ka burtay bixadain ay oga burtay ow kayrihi ay oga burtay imaamka salaadiisu inay burtay waa inaad ogeyn xada bay oga burtay inayna weyse qabin baad ogtahay kuma xihan kartid wax kaley oga burtay marba hadday imaamka salaadiisu inay burtay ama salaadiisu baatil tahayba aa- ma'muumku u ogaado kuma xidhan karo qof aan salaad ku jirin buu markaa ku xidhanayaa salaadiisu ma ansaxayso allah yaclama waa inuusa ogaanin budlaana salaati imaamihi ma'muumka salaa imaamkiisa salaadeeda salaada buritaankeeda waa inuu ogaani bixadatin ay ku burtay aw kayrihi wa anlaa yactaqida waa inuusan ictiqaadinin wujuuba qadaa'iha calayh salaada qadaheeda waajibnimadeeda calayhi dushiisa salaadaas hadduu imaamku uu tukanayo inaad ku xidhanayso ninkaan aad ku xidhanayso salaada uu tukanayo salaada inuu soo celiyo qadla waajib ku yahay waa inaad ictiqaadini wey waa inaad ictiqaadin hadduu inuu soo celinayaba aada og tahay kuma xidhanays kuma xidhanays gaarkaagaad u tukanay wa anlaa yakuuna ma'muuman imaamkan aad ku xidhanaysa waa inuusan ma'muum ahayn isagii baa ma'muum aho taabic aho qof kusii xidhanay adigana maasaad kusii xidhani maya ma'muum kuma xidhan karti markaas ma'muumka marka la sheegayo waa goormo fii xaali iqtidaa'ihi bilimaam marka salaada lagu jira imaamka uu ku xidhan yahay way amaa marka hore ma'muum buu ahaa imaamkii salaadii wuu ka baxay markaa kadib asagii baa masbuuq buu ahaa salaadiisii buu dib ka dhamaysanaya de hadda nina kuma xidhne hadda waa ku xidhan kartaa hadda waa ku xidhan kartaa salaadii hore markii laakiin socotay ayuu ma'muum ahaayo imaamku ku xidhnaa markaas adigu markaa kuma sii xidhan kartid kuma sii xidhan kartid allah yakuuna ma'muuma marka aad ku xidhanaysa waa inuusan ma'muuman ahaynoo uusan imaam ku xidhnayn wey walaa ummiyanna waa inuusan ahayn ummiyan qofaan faatixada garanayn qofka faatixada aqoonin ama meel ka- qayb qayr ka mid a hallaynayo yaa ummi layidhaha ummi qofka ummigaana qofka qaari ah kuma xidhan karo kan ma'muumka hadduu qaari yahay ummi yacni ma- imaamkii kan ma- waa ma- waa ummi kuma xidhan karo وألا يتقدم عليه في الموقف وألا يتقدم وإنه سهرمر عليه على الإمام في الموقف استاغ وإنه كله هرمر إمامك يا مأمومك وحال ربا مركي تاغيين مأمومك إنه دنبي إمامك نهري هذا لا دنيا ولبدو ده عربات عربها laga fiiriya maamumka imaamka maamumka ciribtiisa waa inay dambayso ciribta imaamka waa inay ka dambayso laba kaliya haday yihiin way isgarab istaagayaan soo ma wax yar marka waxaa la rabaa maamumka inuu ka dambeeyo imaamka ciribtiisa waa inay ka dambayso wa anlaa yataqadama calayhi cala alimaam waa inuu ka hormarin anlaa yataqadama alma'muumu calayhi cala alimaami fi lmowqif istaaga waa inuu ka hormarin maalan safka kale saana loo taagan yahay ma'muumku waa inuu imaamka una ka horeyn masaajidka hortiisa ama imaamka meel ka horeyso salaada ugama xidhan karta waa inaad dib ka marto imaamka waa inaad ka dambeyso safka ugu horeeyo meesha uu taagan yahay iyo wixii kasii dambeeyo baa salaada looga xidhan karaa wa an yaclama waa inuu ogaado ma'muumku intiqaalaati imaamihi imaamka guurguuridiisa waa inuu garanayo intiqaalaadka intiqaalaadka waxaa weeye imaam ma'muumka yani waa inuu la socon kara imaamkiisa rukuuca iyo ictidaalka iyo sujuudaha iyo intiqaalaat limaam waa inuu waa inuu la socon karo waa inuu og yahay yani wuu arkayaa ama wuu maqlayaa sawdkiibuu maqlayaa taasuu kula socon karaa wa an yajtamicaa fii masjidin masaajid waa inay ku kulmaan masaajidku si kastaba ha u weynaado masjid hadduu wada kulminayo uuna la socon karo imaamka la socon karo salaadda waa ku ansaxaysaa ow fii alaai miati diraacin taqriiban haddaan masaajid aysan ku jirin oo meesha ay ku tukanayaan ay meel aan masaajid ahayn oo bannaan ay ku tukanayaan saddex boqol oo dhudhun waa inay imaamka imaamuga isu jiraan saddex boqol oo dhudhun fii alaai miatin diraacin taqriiban taqriib taqriib waxaa weye hal dhudhun ama laba dhudhun hadduu dheer yahay wax dhibaa male waa iska saddex boqol de laba dhudhun hal dhudhun hadduu ku darmado marka intaas ka badan hadday meeshuu masjid ahayn imaamkii maamuumka isagama xihan karaan gadaasha saasaa loo fiirina imaamka gadaashii saas safka gadaal geeskana saasaa loo fiirina safka hadduu dheeraado saddex boqol oo dhudhun waa inuusan ka badanin wey qudwada markii masaajidka masalan masaajidka hadday jamaacadu masaajidka ka baxdo oo banaanka tagtana saasunbaa loo fiirini saddexdaa boqol oo dhudhun unbaa loo fiirin oo marka imaamka laga xisaabi maaye waxaa laga xisaabi masaajidka aakhirkiisa masaajidka aakhirkiisa iyo dadka banaanka ku tukanayo intay isu jiraan yaa la fiirinaya markaas wa an yanwiya alqudwata aw iljamaaca an yanwiya alqudwata dayasho waa inuu niyoodo muqtadiyan ama ma'muuman waa inuu niyoodo aw iljamaaca jamaaco waa inuu niyoodo jamaacatan ama ma'muuman ama muqtadiyan waa inuu yidhaahdo waa inuu niyoodo wey wa an yatawaafaqa nadmu salaatihima imaamka iyo ma'muumka salaadooda nadmigeeda hay-adeeda waa inuu iswaafaqo wey nadmiga salaada waa inuu iswaafaqo laba salaadoo kala duwan maalan kusuuf iyo salaad duhur oo kale salaadii duhur iyo ku- kusuuf qorax madoobaatay layskuma xidhan karo leanna nadmigeedaa iskhilaafaye salaada kusuufku waxay leedahay laba rukuuc laba qiyaam bay leedahay salaadaha kalena de waa hal qiyaam iyo hal- hal istaag iyo hal rukuucon wey marka nadmigeeda baa iskhilaafaya layskuma xihan karo wey layskuma xihan karo janaazo iyo salaad fardaho salaadahan kale oo kale layskuma xihan karo meesha salaadan kale rukuuc iyo su- eh, ictidaal iyo sujuudu leedahay janaazadu midna male layskuma xihan karo markaa janaazada waxaa looga xihan karaa baa la yidhahdaa takbiirta ugu dambeeyo midka janaasada tujinayo salaada qofka salaada janaasada tujinayo takbiirta ugu dambeeya markuu takbiir midda afraad hadduu takbiirsado wuu salaamo naqsana mogta taa ugu dambeeya waa uga xidhan kartaa markuu allahu akbar yidhaahdo taa ku xidhato allahu akbar tiraahdo oo marka markuu salaamo naqsada salaadaad iska wadata adiga kaas kale lagu xidhan karaa laakiin janaasada markay hor leedahay salaad kale kuma xidhan karti leanna rukuuc iyo sujuud midna ma lehe waanlaa yukhaalifahu waa inuusan khilaafin ma'muumku hu imaamka waa inuu ku khilaafin fii sunnatin sunno faaxishata almukhaalafati khilaafkeedu uu foolxun yahay sunno oo khilaafideedu ay foolxun tahay waa inuuna imaamka ku khilaafin maalan atixiyaadka horaa ka mid ah imaamka waa inuu ku waafaqo tarkan wa ficlan labaduba atixiyaadka hore hadduu imaamku ka tago maamuumku iska fadhin maayo wuu raacaya imaamku raacaya hadduu imaamku la yimaa asagu atixiyaadka samaynayana maamuumku iska istaagi maayo waa sunno oo mukhaalafadeedu ay fool xun tahay wey ay fool xun tahay marka waad ku waafaqaysaa tarkan wa ficlan wa anlaa yukhaalifahu fii sunnatin sunno waa inuusan ku khilaafin faaxishata almukhaalafa khilaafadeedu fool xun tahay wa an yutaabicahu imaamkiisa waa inuu raaco mutaabacaduna taas weyde mutaabacadu ti aan hadda sheegana weyo imaamku markuu rukniga gelayana waa inuu ka dambeeyo intuusa ka soo bixinna waa inuu soo galo taasaa mutaabaca la yidhaha mutaabacada wanaagsan waa taas wey imaamka inaad ka horeyso lama rabo inaad la socotona lama rabo waa inaad ka dambeysa wax yar markuu rukniga galo yaa kasoo dabagelaysa intuuna ka bixin baa kasoo dabagelaysa waa daba soconaysaa markaa mutaabaca la yidhaha faslun suwaru lqudwati tiscun suuradaha dayashada laysku xidhashada suuradaheedu waa sagaal tasixu fii khamsin shan way ku ansixi oo hadday shan isku xirtaan waa saxiix qudwatu rajulin birajulin nin nin ku xirtay waa saxiix wa qudwatu wax kaleta salaada waxyaalihii kale burinaya haddaanu meesha uu ka maqan yahay dayashadaa laga hadlaya hadda yacni nin imaamka yaa kuu noqon karo yaa laga hadlaya qofka imaamka noqonayo yaa laga hadlaya shuruudda kale ansaxa waa gaar iyadu gaarkeeda wey qudwatu rajulin birajulin waa saxiix nin nin wuu ku xidhan karaa wa qudwatu imra'atin birajulin gabar hadday nin ku xidhatana waa saxiix oo qofka dumarka hadday nin ku xidhato imaam waa saxiix wa qudwatu khunsaa birajulin labeeb hadduu nin ku xidhtana waa saxiix wa qudwatu imra'atin bikhunsaa gabar hadday labeeb ku xidhato imaam noqdana waa sax labeebka laban buu mid noqone hadduu naag yahayna naag naag way ku xidhan kartaa hadduu nin noqdana gabar nin way ku xidhan kartaa ayada laba gooraba waa sax ah, gabar labeeb way ku xidhan kartaa wa qudwatu imra'atin biimra'atin gabar gabar way ku xidhan kartaa shantaas suura waa saxiix laba nin way isku xidhan karaa gabar nin way ku xidhan kartaa labeeb nin wuu ku xidhan karaa gabar labeeb way ku xidhan kartaa imaam bay ka dhigan kartaa gabar gabar bay ku xidhan kartaa shantaas suura waa saxiix wa tabdulu fii arbacin afarna yani kuma ansaxayso qudwatu rajulin biimra'atin nin inuu gabar ku xirto ma ansaxayso gabar imaam ma noqon karto rag imaam una gabar waxay imaam u noqon kartaa un gabdho kale bas rag imaam uma noqon karto gabar hadday doonto ha ka cilmi badnaato ha ka cilmi badnaato hadday doonto. imaamka ragga unbaa iska leh. Ah. gabadha sheekada ayada kitaabka akrinaysa markii salaada la gaaro ardadeeda mid ka mid unbaa salaada gelin ayada imaam ma noqon karto marka qudwatu rajulin biimra'atin ma ansaxayso wa qudwatu rajulin bikhunsaa nin labeeb kuma xihan karo labeeb waa ninka dee waa qof labeeb aho nin iyo naag midna aan ku cadayn khunsa mushkil baa la yidhaha dee qalabkii raggana wuu leeyahy kii dumarkana wuu leeyahy midkuu yahay lama yaqaano calaamaad lagu kala saaro waa jiraa oo yani inuu nin yahay inuu dumar yahay a masalan yani kaadida iyo waxyaalaha kamida xibinka midka uu isticmaalayo dabeecadiisu midkay u badan tahay ragga miyuu markasta la jiraa mise dumarku la jiraa yani calaamaad yani lagu raaraadiyo waa jiraa laakiin marba hadduu labeeb yahay mushkil yahay nin kuma xihan karo xal inuu naag noqdaa laga yaabaa ragguna dumarka imaam uma noqon karin soo maa qudwatu rajulin bikhunsaa ma ansaxayso wa qudwatu khunsaa biimra'atin labeeb gabar kuma xidhan karo leanna inuu nin yahay baa laga yaaba gabadha imaam uma noqon karto wa qudwatu khunsaa bikhunsaa laba labeebna iskuma xidhan karaa midka hore inuu naag noqdaa laga yaaba kee dambana nin yahay marka laba labeeb hadday noqdaan midba gaarkiisa u tukanaya midba gaarkiisa yuu u tukanaya marka afartaasna waa afartaa qudwadoodu ma ansaxda waay afartaa qudwadoodu ma ansaxdo nin gabar kuma xidhan karo nin labeeb kuma xidhan karo a labeeb gabar kuma xidhan karo labeeb labeeb kuma xidhan karo marka afartaasna waa qudwo aan ansaxayn noqonaysa marka suurada qudwada waa sagaalka shantaa saxiixa iyo afarta aan ansaxayn wey sala allahuma wasalam calaa sayidina maxamedin wacala alihi